shirkanna oo ay soo qamaqaabisay wasaaradda howlaha guud iyo guryaanta xukuumadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galeen dhigeeda dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona laga hadlayay sidii loo dalka looga hirgeli lahaa mashruuc lagu dhisay xaafadaha shukuraranka ah ee ku yaala dalka agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahdi sheekh cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo intuu socdo waxyaabaha looga hadli doono iyo ahmiyadda uu leeyahay
shirar socday muddo isbuuc ah oo aan halkan nairobi kula lahayn weel bankiga iyo deeqbixiyayaasha iyo maxaa la yidhahdaa bartinarska kale dowladda kala shaqeeya mashaariicda horumarinta aan halkan nairobi kula lahayn mashruuca ugu muhiimsan ee aan halkan u joogna isbuucan wuxuu ahaa mashruuca nagaad oo magaalooyinka soomaaliya kuwooda ugu muhiimsan laga soo bilaabo hargeysa garoowe dhuusamareeb beledweyne muqdisho baydhabo iyo kismaayo oo ah toddoba magaalo ka fuliya maxaa la yidhahdaye mashaariic waaweyn hargeysa hadda ayaa lagu soo daray laakiin lixda kale ee magaalo horay shaqo badan uga hayey ayaa halkan waxaa la isku wareysanayey waxqabadka halka uu marayo iyo maxaa la yidhaahdaa hadday jiraan wax caqabada iyo hadday wax jiraan wax gaabisa iyo wixii horumare la gaariba arrintaasoo runtii arrin aad u qurux badan ahayd aadna aan uga mahad celinay shaqadii qiimaha badan ee ka socday magaalooyinka aan soo xusnay magaalooyinka aan soo xusnay shaqooyinka laga qabtay waxaa ka mid ah in loo dhisay jidad aad u qiimo badan oo dadka deegaanadaasi aad u mahadiyeen sidoo kale in biriijya loo dhisay sidoo kale in hadda gacanta lagu hayo biyomareennada magaalooyinkaas in iyadana xal loo helo shirkanna looga hadlayo dubidhiska dalka ayaa waxa uu ku saadayaa iyadoo ay wasaaradda howlaha guud mas-uul ka tahay dubidhiska kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaana dhismayaasha